waxaan rabaa horta inaad iin sheego sidii aan u nimid askari walba wuxuu heli jiray xuquuqdiisa uuna heli doona laakiin waxaan rabaa inaan taliyayaasha caawa iyo ciidamada halkan jooga aniga iyagu aan runta isu sheegno idinkuna aada markhaati noo noqotaan layliladima hadle waxaan rabaa inaad dhegaysataan mushaharka ciidamada waxaa bixin jiray dowladaha maraykanka turkiga isutagga imaaraadka carabta waxay ku bixin jireen malaayiin dollar hadda lacagtii ay bixin jireen iyagu ma bixiyaan waxaa bixiya canshuurta laga soo ururiyo shacabka soomaaliyeed waxaan markaa rabaa inaan ka hadalno labadii kun iyo toddobiyo tobankii inta dowladdeena ay jirtay laga soo bilaabo janaayo ciidamada qalabka sida dowladda soomaaliyeed waxay ku bixisay lacag tiradeedu ay gaarayso siddeetan iyo sagaal milyan oo dollar labadii kun iyo siddeed iyo tobankii waxaan ku bixinay boqol iyo laba milyan oo dollar labada kun iyo sagaal iyo tobanka waxaan rabnaa inaan ku bixinno ugu yaraan boqol iyo toddoba milyan oo dollar labadii kun iyo lix iyo tobankii iyo labada kun iyo toddobiyo tobankii waxaa lagu bixiyey afartan iyo saddex milyan iyo afartan iyo toddoba milyan waa nambaro waxaan rabaa inaan xisaabtanno waxaan bilownay hadda in dib habeyn lagu sameeyo ciidamada qalabka sida taliyayaasha waxaan ka codsannay in askari walba la diiwaan geliyo mushaarkiisa markii suulka gacanta loo saara kadib loogu rido bangiga si toosa askari walba oo la diiwaan geliyeyna inuu ahaado askari jooga meeshii loogu talagalay inuu ka shaqeeyo waxaan rabaa askari walba oo soomaaliyeed oo imaqlaaya inuu maqlo dibhabeynta aan ku bilownay ciidamada in lagu sameeyo shaqaalaha waa lagu soo sameeyey sababta aan ciidamada ugu samaynayna waxay tahay haddii aan ciidankana dibhabeyn lagu samayn boqolaalka milyan haddaanay toos idinka idiin soo gaarin adduunyadu mana aaminayso waxaan rabaa marka inaan u sheego askari walba oo soomaaliyeed oo taagan qoraxda ama taagan meesha bannaankaa furuntaa oo dagaalamaya hadda inay annaga waajib nagu tahay bishu marka ay dhammaato xuquuqdiisa inuu helo laakiin laakiin waxaan la aqbalayn inaad xuquuq ka qaadato dowladda soomaaliya oo aada hoteel waardiye ka tahay ama adeerka aada waardiyeyso ama been lagugu soo qoray ama kan iimeela eer jirto dhaqankaas wuu ka soo dhammaaday inta aniga dalkan ra-iisul wasaare aan ka ahay wiilashaas dhallinta yar oo raba naftooda inay huraan waxaan rabaa inay istaagtaan kulligiin waxaan rabnaa inaan ku heshiino lacagta loo qoondeeyey wiilashaas iyaga inay soo gaarto oo aan dhexda laga bixin oo bil walba mushaarkooda ay qaataan kuwa garaadaha waaweyn haystana waxaa la rabaa kulligeen inaan aqbalno shaqadeennu inay ahaato shilinka nala ku aaminay iyaga inaan gaarsiino waxaan rabaa marka inaan u sheego taliyaha xoogga iyo taliyaha buluuska iyo qof walba oo garaadda haysta waa inaan ku heshiinaa in ciidamada la diiwaan geliyo xerooyinkooda ay joogaan raashinkooda waa annaga bilownay boqolkiiba konton ka mid a ama soddon dollar bil walba akoonkooda in loogu soo shubo qofkii la diiwaan geliyey iyadoon dhicin toban sano waxaan rabaa in askari walba oo la diiwaan geliyey oo la geeyey xeradiisa oo ciidanka u adeegayo iyo inaan kala duuno kuwa inta safka la soo geliyo la diiwaan geliyo dalka aan u shaqayn kan dhimanayo mushaar lamidana qaato dhaqankaas soomaalinimo lagu gaari maayo dowladnimo lagu gaari maayo mana la aqbali karo ma khalad baa intaasi inaan isu sheegno ma khalad baa in intaas laydiin sheego indha qarshe iyo bashiir waxaan ka rabaa askari walba oo diiwaal gashan oo dalka u adeegaya mushaarkiisa raashinkiisa iyo daryaalkiisa inay aniga iigu yimaadaan laakiin dowladda soomaaliyeed ma ahan mashruucii cayrta ciidankuna waa meeshii ugu dambeysay oo dhaqankaasi uu ka dhici lahaa maalmahan marka waxaa la lahaa ciidamo ayaan mushaar la siin qof aan mushaarkiisa iyo xaquuqdiisa la siin ma jirto inta ay ka maqan tahayna waa inta aan la diiwaan gelin fadlan geeya goobaha loogu talagalay ku diiwaan geliya ku kontaroola ku haaya xuquuqdoodana aniga iga soo doona markhaatina ka ahaada soomaaliyeed